إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimca mubaarak usoo dhowaada warka raadiyaha alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey degmada waajid ee gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolada gedo iyo bakool waxaa faahfaahin laga helayaa kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduudo ee hoostaga degmada cirqaalow ruux soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta loogu hadlay mowduuc ku saabsan dhaxalka ciidamada maamulka ee dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dilka xarigga iyo barakicinta ay ku hayaan dadka ku dhaqan dhulkaas kanaalka alkataib al akbaariya ayaa baahiyey qaybta sideedaad muuqaalka mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee laga qaybiyey tuulada nasurudiin degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha kooiyo tobanaad labada kun afariy labaatan warkaas oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey degmada waajid ee gobolka bakool xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay saakay qaarjiyeen in lagu magacaabo isxaaq sangar oo ka mid ahaa ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed oo ku sugan degmada waajid ayay saakay ku dileen xarakada mujaahidiinta al-shabaab meel laba kilomitir u jirta magaalada waajid ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada gedo iyo bakool warkan iyo war kale oo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ku socdaalayay deegaanka warguduud ee hoostagta degmada ceelqaalow wararkaasi maxamed sheekh ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay qaaday weeraro ka kala dhacay gobolada gedo iyo bakool ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus waxay ku qaadeen xirada ciidamada soo duuliyaasha xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gadow in muddaha daryanka iyo jabaqda rasaasta ayaa laga maqlayay saldhiga ciidamada xabashada etoobiya ilaa iyo haatan ma soo garin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas markan iyo bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa weerar ku kadiyay saldhiga ciidanka maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur markaan iyo dhulka mandheera faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay weerar ka miin ah oo maalintii shalay loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo kolonyaha kuwaas oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduud ee hoos tagta degmada ceelqaalow weerarkan kamiinka ah oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawaca ayaa gaaray afar askari oo kenyaati ah oo laba ka mid ay garaab yihiin waxaana goobta ku basbeelay gaari kooyal ah oo saarnaa qori dhashiika ah ruux soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika mubaarak cumar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in shil culus oo galaaftay nolosha qof soomaaliyeed uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka inbamulaaga ee dalkaasi shilkan baawur ayaa saacadihii lasoo dhaafay si gaar ah loogu soo tebiyey duleedka degmada dalmas ee ka tirsan gobolka inbamulaaga ee dhaca koonfur afrika sida ay soo xaqiijiyeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi u shaqa tegi goobjoogyaal ku sugan dalkaasi ayaa soo sheegay in ninka dhintay oo caan ka ahaa magaalada johannesburg iyo magaalooyin kale ee dalka koonfur afrika waxaana lagu magacaabi jiray mustafa maxamed dhaqane loona garan ogaa dhuudhi sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burburka gaariyi gaariya u watay ninkan ku dhintay shilka baabuur ma ahan dhacdadii koowaad oo uu ku dhinto ganacsado soomaaliyeed sannadadii dambe waxa uu dalka martigeliyey shilal dhowr ah kuwaas oo siyaabo kala duwan u galaaftay nolosha dhallinyarada soomaaliyeed oo dalkaasi ganacsi u tegey barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta looga hadlay mowduuca ku saabsan dhaxalka diiradda jimcaha oo ka mid ah barnaamijyada toddobaadlayaasha ah ee ka baxa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxaa maanta looga hadlay mowduuc ku saabsan dhaxalka waxaana marti ku ahaa sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada ugu horeyn sheekh cali katiin ayaa ka hadlay cilmiga dhaxalka kaas oo iminka barashadiisa sii yaraanayso xadiidkii abu hurayra wuxuu leeyahay nabigu sal alay waslam wuxuu yaa abaa hurayra tacallamu alfaraa'ida wacallimuuha fa innahu nisfu alcilm wahuwa yunsa wa awalu shayin yunsacu min ummatii wuxuu yidhi abuu hureyrow cilmiga faraa'idka barta dadkana bara maxaa waa cilmiga nisfkiisa wey waana shay la halmaamayo waa waxa ugu horreeya ummaddeeda laga siibayo yani cilmigaas waa yaraanaya dadka yaqaana haddana maanta xaqiiqatan waa yaryihiin dadka yaqaana cilmigaas oo xadiidkaas baa ku dhawoobayo xadiidka kale waa xadiidka cabdullahi bni mascuud nabigu sal allau alay wasalam wuxuu yidhi tacallamu alqur'aana wacallimuuhu nnaas war qur'aanka barta idinkuna dadka baraw wacallimu alfaraa'ida wacallimuuhu nnaas cilmiga faraa'idka barta dadkana barow fa innahu amrun maqbuudun arrin la qaadayo waa la qabdoonaya qaar ka mid ah dhegaystayaasha ayaa sidoo kale sheekha weydiiyey su'aale la xiriira dhaxalka waxaana su'aalihii la weydiiyey ka mid ah dhegayste qoraal noo soo diray ayaa waxa uu leeyahay aabbahay oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhintay laba bilood ka hor reerku waxay isku haystaan dhaxalka qaar waxay leeyihiin lama dhaxlayo qaarna waxay leeyihiin waa la dhaxlayaa shiiqoo wixiina waan u baahannahay maxay shareecadu ka qabtaa jasaaka allahu khayran waxaa jirta mawaanic lirthi wax la yidhaahdo oo saddex ah marka waxaa ka mid a ikhtilaafu diin labada qof haddii ay diin isku khilaafsan isma dhaxli karaan xadiidka fi saxiixayn usaamata bnu zayd radia allahu tacaala canhu nabigu sal lla lay slam wuxuu leeyahay laa yarisu lmuslimu alkaafir walaa alkaafiru lmuslim yacni muslim gaal ma dhaxlo qof muslima qof gaalaho qaraabadiisa ah ma dhaxlaayo aslanba wax ka dhexeeya dhaxla ma jiraan kadaalika gaalki hadduu muslimkii dhinta gaalkii uu joogana muslimka ma dhaxlaayo marka gaal iyo muslim wax dhaxalo ka dhexeeya ma laha ninkaa murtad ninkaa caddeeyey mar hadduu murtad yahay yacni xoolihiisa baytulmaalkaa la geynaya waa caam muslimiinta iska leh dadkii dhaxalka ku lahaa wax shaqo ay ku leeyihin ciidamada maamulka ee dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dilka xarigga iyo barkicinta ay ku hayaan dadka ku dhaqan dhulkaas warbixinta warkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya ciidamada ka amar qaata ninka lagu magacaabo mustafa cagjar oo hogaamiye maamulka ee dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey gaboodfalladooda ka dhanka ah dadka shacabka iyagoona ku kacaya falal iskugu jira dil xadhig iyo barakicin ay ku hayaan dadka ku dhaqan dhulkaas bulshada ku dhaqan tuulooyinka dhacabariga gobolka doollo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa waxa ay la kulmayeen xaddiga ugu badan dhibaataynta bulshada ka dhanka ah ee ay ku kacayaan ciidamada ay xabashidu carbisatay iyagoona wajahaya dhibaatooyin iskugu jira dil bareer ah xarig iyo barakicin ay kala kulmayaan maleeshiyaadka liyoboolis inta la xaqiijiyey tuulo hoos tagta degmada gallaadi oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay maleeshiyaadkani ku dileen hal ruux oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan tuulada iyadoona ilaa hadda aan la garanaynin sababta uu qofkaasi dilka ku mutaystay marka laga soo taga dilka bareerka ah ee ay dhibanayaasha u yihiin dad yowga aanan waxba galabsan waxa ay sidoo kale maleeshiyaadkan xadhig wadareed iyo raaf ka dhan ah shacabka ka geysanayaan dhowr deegaan oo ku yaalla doollo kuwaasi oo ay ka raafayaan dhallinyarada iyo odayaasha deegaanadaasi islamarkaana ay u taxaabayaan xabsiyadooda maadaama dhibaatada ay ku kacayaan ciidamada cagjar ay xargagoosatay inta badan dadkii ku dhaqanaa deegaanada ayaa barakacay halka qaar ka mid ah bulshadana ay hubkooda la soo baxeen iyagoona sheegay inay iska difaacayaan weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka daacadda u ah xabashida etoobiya wacadna ku maray in haddii naftooda lagu soo duula ay difaacan doonaan halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta sideedaad muuqaalka mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix xijri ee laga qaybiyey dowlada nasruddiin degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose warbixinta isdaarkaasi waxaa inoo diyaariyey mar kale mubaarag cumar
kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta sideedaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar lix daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qiibiyey tuulada nasrudiin oo ka tirsan degmada baraawe ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoolo aad u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan kuwaas ay isugu jiraan lo iyo ari ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkaya dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo qof walba la siiyey toban neef oo lo ah halka kuwo kalena la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan toban neef oo lo ah ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaas oo aada ugu faraxsan xoolaha la siiyey islamarkaana waxay u mahadceliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab
cismaan waxaa ku sheegay inti masiibkiis waa fiican yahay afar maalmood iyo lix dibi toban neer islaam ibraahim maxamed alxamdulilaahi farxaddayda wax la koobi kara ma aha waxaan joogaa waa nasrudiin waxaa loo siiyey toban kaalmood aa la ii siiyey lankii saaka saddexadii dhaxay xagga taajiraan noqday alxamdulilah ilaahay maxad iskale oo naga dhigay dad ahlul tawxiid oo wal iimaan allahay naga dhigaa maxad iskale awlan maxaa ka gadaal waxaa kuma xasan xarakatu shabaab almujaahidiin ah maxad iskale waxaan joogaa nasrudiin marka alxamdulilah toban neef lo ah liisi allaha i barakeey kolba dadkii maaragta hoolahaas bixiyey alxamdulilah ajar iyo xasanaad allaha sii ka bacdan gaalada allaha jebi aysan gurgurta gacantahana midig allaha soo geli gaalada allaha jebi sidoo kale filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah kuwaasoo iyaguna u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha xasan cali weyne soddon iyo shan neef hore la soo sii magaceedu waa xasan cali weyne deegaankayga harnasudiin walaalahay muslimka gacanta kala saaq wax lii siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah alxamdulilah rabbilcaalamiin gaalada laha jebiyo muslim gacantiis kor alaha ka dhigo muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa toddoba muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaas oo laga qaybiyey deegaanada degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab guud ahaan warkii alfurqaan waa nageyntaa